waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay beeraleyda ka howlgasha dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa wajahayay dhibaatooyin kala duwan oo xagga beeraha ka haysata beeraleydan ayaa ka cabanaya cayayaan farabaan ku haya dalagyada ay beertaan sida yaanyada oo ay sheegeen in muddo toban sano ah lagu abuurin beerahooda waxa ay dhanka kala sheegeen in maamulka halkaasi uu ka jiro uusan waxba ka qaban arrintaas waxay sidoo kale tilmaameen in roobabkii da-ay sanadkii hore saameyn ku yeeshay beeraha sida uu sheegay mid ka mid ah beeraleyda wallaahi beeruhu sanadkii dhaweyd oo maaragta hadeerina dhaafay gugiina dhaafay roobab baa waxyeelay oo dhaawac u geystay oo biyihii maaragta wixii maaragta way qaadeen geedmiroodkii maaha ee wixii kaloo dhan marka dhaawacaas waa jiray horta dhibaatadu way iska badan tahay cayayaan baa jira baashaan yaanyada la yidhaahdo muddo toban sano ah aan waxba maaragtay cayayaankaas laga qaban waayey oo yaanyada ah yaanyada la abuuraya haddii la abuuro goortay dhasho buumaanta oo kale ama caawa kasoo habsanaya iyadoo maaragta maanta wax laga gurtay ama laba maalmood buu baabicinaya mar hadduu ku habsadana waa gubaya wasaaraddan beeruhuna hadda iyadu waa damba damba kama ay gelin marka cayayaankaasaa jira dhulalka ay ka arrimiyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka jira dib u dhac iyo horumar la-aan waxaana ugu wacan sida marar badan la sheego maamulada oo ah kuwo aanan ka turjumaynin bulshada dhaqankeeda horumarkeeda diinteeda iyo dadnimadeeda